halkan waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa iyo golaha nineteen sixty waa baaq loo jeedinayo mujtamaca soomaaliyeed caalamka meel kastoo ay kaga nool yihiin taasi oo odayaashii maamulka golaha nineteen sixty ay ujeedinayaan dadka soomaaliyeed soo weliba ka hadlaya sidii ummada soomaaliyeed loo caawin lahay abaartu hayso ee dalkii soomaaliya gees gees kaga baxday aan ku bilaabo odayaasha golaha cagaara
adeer waa waa mahadsan tahay waana mawduuc aada muhiim u ah salaan ka bacdi maanta ummadii soomaaliyeed dhibaato weyn baa haysata abaar baa mashriq ilaa maqrib haraysay xoolihii way dhammaadeen dadkii magaalooyinkay kusoo ururayaan waxay gaareen heer ay yidhaahaan xeryaha naloo furo xoolihii ay dadkaasi ku mashquulsanaayeen oo laga faa'iidaysan jirayna waa dhammaadeen haddee maanta soomaaliya waxaan dhowran karno ma jirto waa inaan ilaahay ka baqno war halkan inagu nolol baan ku haysanahay dadkii noloshii baaba'day marka qof walba inuu jeebka geliyo in hashrashada laga baxo inaan u dirno dadka aan maanta dhaqaalayno ninkii australia ka hadlayay magaciisa ma xusuusnay hadalkiisa sax u ahaa wuxuu yidhi war dowladdii soomaaliya meeshan dowladi kama jirto toddobaataniyadii iyo dowladdaa u gurman jirta diyaaradaa lagu gurayo wadageedana xeryahan sablaale iyo meelkasta kurtun waare iyo dujuuma iyo waa tii la sameeyey halkaa lagu taakulaynayay war maanta waxa u maqan dadkaasi waa innaga kuwa xamar iyagaa isku mashquulsan marka intaan ka baxno waxaa ilaahay aan ka baqno ilaahay mataqaanaa wuu noogu dambi dhaafayaa caruurta ay noogu hagaagaysaa arsaaqda ay noo siyaadaysaa waxaan ku dalbaynaa ilaahay inuu jano nagu geliyo marka walaalayaalow ilaahay laga baqo dadkii waa dhimanayaa maanta waa maalintaanu gurman lahayn anugu intaasaan oranayaa odayaasha kale aan u daynayaa ilaahay aan ka baqno aan u naxariisana dadkeenna xaq baa inaga saaran mas-uuliyad baa inaga saaran ilaahay hortiis marka aan u gargaarno qof walbana wuxuu awoodo ha diro waa mahadsantihin aad iyo aad baa umahadsantahay bedel asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan dadka muslimiinta ee qolka ku jira waan salaamayaa dhammaan iyo dadkana dhegeysan doonaba maanta waxaan leeyahay waa maalintii heer mudar rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa jiray qabiil heer mudar la yidhaahdo marka qabiilkaasi uu rasuulka dad aada ugu daran bay ahaayeen way la dagaalamayeen marka abaar baa ku dhacday heer waxay gaareen baa la yidhaahdaa inay ay cunaan maaragtay laftihii wax walba ayagoo aada u tabcaana yimaada hadda waa cadowgii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadeen ba iyagoo diifan ka muuqata y u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii wuxuu la yimi odhanayey odhanayey qof walba wuxuu maaragtay bilaabo ayuu leeyahay marka qofka insaanka ah sadaqaduna kuma naaqiso xooluhu kuma naaqisaan sadaqada nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka markii intuu gudaha galo soo baxay markaas nin baa wax yar keenay ninna wax badan buu keenay kuwa munaafiqiina ka dhex kacay oo markaa ilaahay uu maaragtay la hadlay marka waxaan odhan lahaa wax yar iyo wax badanba wixii niyad lagu bixiyo ayaa waxa marka maanta waxaa la taagan yahay maalintaas ama cadow qofkaa ku ahaadaamay oo ku ahaanin qofkii saas uu nebigu uga cadho uga kullaaday annaga kuweeni muslimiinta walaalaheen baa saas marka waxaan odhan lahaa waxaad bixiso xoola kaaga naaqusamay bal maalinta qiyaame waxaad harsanaysaa sadaqadaada qof walba sabdays harsanaya caafimaadkana ilaahay subxaanahu watacaala qof markuu maaragtay doonayo inuu ilaahay caafiyo sadaqada in loo baxa wey marka waa mawduuc dheer in lasoo diyaariyo ubaahan marka anigu waxaan odhan lahaa sadaqada ha la bixiyo dadka eheladana ha la siiyo dadka u baahanna ha la siiyo qofkuna yuuna ka dibdhicin ilaahayna ha laga baxo niyadna ha lagu bixo waxaad hayso hadduu shilin yahay hadduu dollar yahay adigu intaada awooda ilaahay wuu kuwog waxaa laga yaaba kuwa malaayiin bixiyaha ka fiso marka waxaan idinka codsanayaa dadka muslimiinta ah qaraabo qof walba oo maanta qolka ku jira qaraabaday soo dhibanta dadka muslimiintuna waa waynu qaraabinayo markaan waxaan odhan lahaa waxaad awooda sadaqaduna maa siyaado maahaane wax kaaga ma dhimayaan waa xadiiska rasuulka alayhi salaatu wasalaam waad mahadsan waaya anigu yeero halab halab halab waayahay anigu waa inoo iman doonaa bal anigu yeero xaashacaare
dogooda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu golahoo dhanna waa salaamayaa aada iyo aad baan u salaamayaa golaha nineteen sixty ummadda soomaaliya ee hawadeena ka dhegaysan doonta dhammaan waan salaamaya odayaashii iga horreeyey oo sida wanaagsan uga hadlayna aada iyo aad baan u salaamaya waxaan leeyahay kheyr alla haydi siiyo dagoolu barnaamijyada ha keentaa waa kuwo ummadda waxtar u ah waxaana wanaagsan wixii ummadda waxtara oo aynu arkayno inaynu wax ku qaadano intii aanan bal barnaamijka iyo abaarta u gelin waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaya una uguna hambalyeelaya dadka reer bari gobolka bari ummadda soomaaliya kusoo dhaweeyey roobkii dhawaan dahay oo dadkii ay nabad ku wada daaqayaan oo nabadgelyada laga shaqaynayo oo ciidankii iyo shacabkiiba ay xil iska saareen dadkaas soomaaliyeed ee dhibaatadu soo qabsatay taa waxaan leeyahay ilaahay ilaahay unbaa dee asar iyo abaal ka marinaya wanaagga ay sameeyeena waa mid uu taariikhda u gelaysa marka sharafka iyo sida dadka loo soorana waa dad sidoodaba markii horeba aada iyo aada uyiqiin taa intaasaan kaga baxaya ummadda soomaaliyeed ee deeqaha adduunka joogta iyo kuwa dalka gudihiisa jooga oo waxhaysta ilaahay cabsidiisa ummadda soomaaliya ilaahay cabsidiisa iyagoo ilaahay ugu dhawaanaya ummadda soomaaliya ha u naxariisteen ilaahay baa u naxariisanaya hadday isu naxariistaan ilaahay ba ilaahay baa u naxariisanaya waxaynu arkaynaa geelkaba cunaya waxaynu arkaynaa hooyo ilma ilmiheedii halkay caanaha ka siir lahayd neef xoolaa u dhigaysa naaskeedii baynu arkaynaa waxaynu arkaynaa geel iyo ari iyo lo iyo dad meelbase galli ku wada cunaya war arrintaa iyada ah haddii aynaan wax ka qaban ilaahay cadadiseeda ku dhacaysa haddaynu lacagta sii adkaysano lacagtaa cadban mayno si ilaahay inoo ku barakeeyo taynu haysanno oo ilaahay inoo ku barakeeyo waxaan odhan lahaa maadaama aynaan dawlad ogeyn dawladda shacabkii soomaaliyeed maanta dawlad la-aanu yahay meel kasta oo soomaali joogto war masaajidada ha lagu ururo meelaha lacagta lagu ur lagu bixiyo ha tageen war lacagta inaku waa ku filan nahay millions of dollar baynu ururin karaa billions of dollar baynu ururin karaynaa war wallaahi qofkii bixiya one thousand dollar ilaahay mid ka badan buu meel uga keenaya aynu meesha ka kacno dareenka soomaaliyeedna aan ku kacno ummadda soomaaliya meelay joogto waa dhibante meel caafimaad qabta ma jirto wabiyadii baa qallaban shuban baa jira xoolihii halkaasay marayaan ummadda soomaaliya itan waxaa dhib badan siday uga soo kaban lahayd arrintaas aan ku dadaalo ummadda soomaaliya wixii baahadna in meel isugu geeyo wixii la heli karo na inaynu meel isugu geyno oo aynu dadaallo oo midno weliba meesha uu wax u diri karaba u diro rag iyo dumarba intaynu leegahay ilaahay baynu wax khayr ka sugaynaa ilaahay baynu wanaag ka sugaynaa ilaahayna waa ina siinaya haddaynu arrintaa aynu samayno walaalaha dhegaysan doona meelay joogaanba gobol gaara maaha degmo gaara maaha sideedta sideedda gobol iyo inta ku xeeran oo gumaysigu haystaba dhibaatadu waa ka jirta ee soomaaliya ay degto war dadkii aan u gurmano fadhiga aan ka kacno hadalka tirada iyo waxyaabaha meelaha lagaga hadlayo inteenu iska dhaafno aynu dhammaanteed guurban u dhaqaaqno tugooda waxaan odhan lahaa golaheennana arrinta iyadaa aan ku baraarujino ilaahayna aynu wax kheyr qaba weydiisano haddaynu intaas samayno ilaahayna xaggiisa inoo ka naxariisanaya khayr baynu helaynaa cibaadaynu helaynaa maanta qof weliba miisaanka maalinta qiyaamaha wax miisaanka loo saar u baahan yahay war haddii aad waxbaba geysan oo aada miisaankaba wax lagu saaro aada geysan intaana dembi damdanaysid hadda haddowtu meesha aad ku dambaynaysa waa garanaysa waa meeshii gudmooneed jaxiibaa la gelaya jahanabaa la isku tuuraya marka ilaahay jannatul culyaa jannatu firdowsa siduu inoo geeyo war aynu ilaahay cabsidiisa wax ku bixino ilaahayna aan ka baqno muslim baanahay oo naxariisan maayana wax suuragal maaha diinta islaamkuna waa waa diinu diin naxariiseed weeyi marka yaynaan ka beesheegin diinta iyo waxaynu aaminsan nahay aan dadaalno dagaalla aynu gallo dadkeeni aynu u naxariisanno intaasaan dhagooda kusoo gabagabayn lahaa waa aad iyo aad aad iyo aad umasan xaaji caari umasan yahay ibrahim caydiin adigoo mahadsan boqolka boqol waan ku salaamaya ibrahim caydiin hadal oo keliya maxaad oran lahayd ibrahim caydiin maxaa ummadda soomaali u faraysaa qur-aanantidu waa gudbinaysaa wasilada qaadiduna waa gudbinaysaa ibrahim caydiin waayahay idaacad waa mashhuur weeyaan waa inoo iman doonaa isaga laftigiisu alidaano haddaba qolaa nineteen sixty iyo dhammaanba websaytdada ay wada shaqaynta leeyihiin sida bulandet dot com saadaal news iyo weliba websiteka golaha haddii ilaha yidhaahdo waxay noqon doonaa barnaamij ka baxa oo barnaamijin ah oo had iyo jeer lagu taageero mujtamaca soomaali laguna baraarujiyo mujtamaca soomaaliyeed in looga gurmado abaaraha iyo wixii dhibaato ee jira ibrahim aydid
may maqlaysaa dhawada si fiican baan kuu maqlayaa eegso
waa maadsantahay dadka oo dhan way salaaman yahaan salaamullahi calaykum waxa ugu fiican ee horta aan sugaya waxa weeye arrintaasi maamulka golaha shacabka nineteen sixty waxa ugu fiican caawa horta ay maqli lahayn waxa weeyaan oo ay jeclaan lahay inay idhaahdo account number baa jira wax kusoo shuba oo qof walba waa inta jeeb gacanta geliso halkaa kusoo rid hadday process iyo waxaas iyo dawladda iyo waxaas in lagala tashado iyo hadhow qalanka lacagta ay ururseen maxay ahayd waxaasi waa wax kale in si mutabawacnima wax loo ururiyana dad sharciga waddanka maraykanku wuu ogolaan doonaa waxaan odhan lahaa anigu caawa kelimadda igu fiican iguna muhiimsanay waxa weeyaan waa abaartii la odhan jiray ramaadi ama af soomaaliga lagu odhan jiray dambasley cumar bin khadaab uu yidhi xitaa ninka waxboode wax dhaca lama ganaaxi karo gacanta lama goyn karo waxaan lama yeeli karo lamana waxaan lagu dhufan karo sababtoo ah duruuf adag baa haysata oo uu ku qiimeeyey in qofka maanta waxboodaa ay xitaa u tahay xalaal waxay ka dhigan tahay xalaal weeye maanta qofki uu baahan yahay dhibaata haysata uu dhimanaya gaasha haysata haraad baa haya dhanqalan weeye marka kelimada ugu haboonay caawa waxa weeyaan war caawa waa ramaadi waa markii qofku baktigu xalaalka u ahaa maanta xalaasha qofka u ka dhigan jiray baktiga qof kasta oo soomaaliya uma baahno daliil fara badan iyo xadiis fara badan iyo caqli fara badan iyo uma baahno iyo maxaa daliilo ka haysaan sadaqa la bixiyo waxaasi waa wax maaragtay caasagaratay ah weeye marka waxaan aad iyo aad caawa u jeclaan lahaa oo kelimada ku biirinaya golaha caawa waxa weeye war account number wax lagu soo shubaa ma ma jiro oo dadka soomaalidu kulle wax kusoo shubaan si dadka soomaalida baaba'aya loo gaadhsiiyo cid gaadhsiisa la waayi maaye waa ka baxay
waayahay xawaaladaha waa la geyn karaa haddii ilaha yidhaahdo xawaalada wada leeyihiin gudilyada ayaa ka dhisan magaalo fara badan ka dhisan waa la geyn karaa muxuu ahaayey waa la hayaa haddii ilaha yidhahdo websiteka golaha nineteen sixty baan ku qorayaa geeska midigta haddii ilaha halkaas ka heli doontaan aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba qof walba oo soomaaliya ayaa fariintani ku socotaa oo caalamka ku nool qof walba waxaad tari karto mujtamaca soomaaliya tar qof walba sidaad ugu gudbi karto ugu gudbi eeladaada hadday tahay iyaga u gudbi haddaad soomaali kale wax ugu deeqaysa guddiyada dadka caawiya ee u banbaxay inay caawiyaan u mari aada baan islaamayaa waa golaha nineteen sixty iyo baaqa ay u jeedinayaan mujtamaca soomaaliyeed ee caalamka ku nool si ay u gurmadaan abaarahaas iyo dhibaatadaasi faraha badan biyo la-aanta iyo baad la-aanta kasoo kordhay dalka soomaaliya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhagood iyo golaha